xilligan adag ee kooxda al-shabaab gudaha gobolada waqooyiga iyo gobolka xeebta qulquulatoys xigay ka geysanayso hogaamiyaasha gobolkani waqooyiga bari dalka kenya haatan waxay garawsadeen in si foolka foola ay ula hadlaan shacabkooda kana dhaadhiciyaan kooxda al-shabaab iyo saameynta ay bulshadu ku leedahay mudane cabdikariin cusmaan rati mudanaha deegaanka faafi laga soo doorta ayaa ka mid a mudanayaasha u rucleynaya qaab walbo kooxdaasi al-shabaab looga isritiri lahaa gudaha gobolka gaar ahaan deegaanka asaga laga soo doorto dhacdooyin sixig ay ka geystaan halka deegaanada qaarna ay yihiin deegaanada ay ku dhuumaalaystaan sekuuritiga waxaa waaye muhiim haddii artid magaalada welmare inay hormarto waa inaad sekuuriti ka shaqaysiin haddaad sekuuriti ka shaqayn waysiin wax noo haagiya malaha marka ilaahay in aan barinno in waddanka noo haajiyo inuu maaragtay wax dhibkood dhinac naga mariyo aan dowladda la shaqayno dowladdan baan ka tirsannahay
dadka uu la hadlayay mudana cabdikariin cusmaan rati ee wacyigelinta uu ku sameynayay dhankoodu waxay sheeganayaan dhibaatooyin laamaha amniga ay u geystaan xilliga ay la dagaalamayaan kooxda al-shabaab waxayna aaminsan yihiin in tiro fara badan oo dadkooda ilaayo haatan ay gacanta ciidamada amniga ay ku baxeen waxayna soo bandhigeen dhacdooyin xigo waa kuwan qaar ka mid ah heladooda hoylaya haatan jaan iyo cirib meeley dhigeen lalaayahay waxayna ku eedeynayaan dadkan in ay dowladda dalkani kenya laamaheeda amniga ay la baxeen magaciiga waxaa la yidhahdaa xasan cabdigarad waxaan ka cabanayaa aabbahay oo la qaaday oo la afduubay daraad saacaddana waxay ku beegneed sagaal saac waxaana laga qaaday meesha la yidhaahdo xagardheera gaar ahaan suuqa xoolaha sidaa darteeda marka wakhtigii la qaaday ilaa yowmina haada wax waroo aan ka hayno ma laha niman askar baa qaadeen oo gaari barobokis wataan way iskugu tageen xog bay gaariga ku geliyeen ninkaas maalinkii la qaada ilaa hadda wax waroo aan ka hayno ma laha annagana ma hirgelino mana seexanno marka waxaan leenahay ninkaas warkiisoo deg degaan u baahannahay acdiin maxamed garaada laydhahaa aabahayga muxuu ka shaqaysan jiray tagsiiluu ahaa marka caana muu doonan jiray waqti lix saac unu soo maray musuuadhagadheere sagaal saac markay ahayd yaa la qaaday ilaa haddana markuu sheegi karno marka maxaan rabnaa dadku inuuna caabiyo dowladda meeshan oo u xil saaran inayna caabiso ayaanu baahannahay dad askar la qaadana ani mana la soconin yuumsan joogo markaas adiga maxaan ku umaado oo maqaylida un askarta kenya mayada taxi nabateen adiga lambarka lamba bileedkana maan arkin laakiin taxi wateen ma inala caawiyeen maa codsan lahayn anako oo meeshuu ku sugan yaho bal wixii marka lagu haysto noola soo sheego noola soo ogeysiiyo
ma aha markii ugu horrayso dhacdooyin noocaas oo isxigxiga ay ka dhacaan gobolkan had iyo jeerna tiro fara badan oo dowladdu ay sheegto in ay xiriir dhowlo leedahay kooxda al-shabaab ayay si qafaalasho ah kala baxdaa qeybo badan oo ka tirsan gobolkani waqooyiga bari dalka kenya qaarkoodna raq iyo raad meela dhigeen waa la waaya halka qaar kalene dib in maxkamada loo soo joojiyo dibna loo soo furto mudane cabdikariin cusmaan rati ayaa waxa u jawaabayay tiro dad ah oo aadta oga murugeysnaa dhacdooyin sixigo ka dhacay deegaanka faafi waxauna sheegay ilaa haatan inay ku daba jiraan dad fara badan oo deegaankaasi laga afduubtay waxuuna oga digay shacabka deegaankaasi la shaqaynta kooxda al-shabaab magacii saan qornay waan gudbinay ninka reer magacii saan gudbinay meel kasta oo aan la hadalno aniga yuusuf xaaji waan la hadalnay dowladna aan la hadlay malaha laakiin dhibka taam waxaa waay markaan shey dhegeysta baal waxaa wadaa lihi telefoon baa la dhihi nin walba telefoon buu wataa soo mat hataa bilcaanta waa wataa soo ma kan kan markaa hadli markaa hadli dhegeysta hadalkeyg haddaa la hadasho al-shabaab waa lagu ogaan wuxuu samaynayana waa qalad diin maaha waxaa waa nin ashaaranaya la toogan nin tukanaya la dili waxaa laimaan bir meel tahay oo telefoon lagu hadlaya iska qarxini marka waa bicshara marka annaga waxaa waay mas-uuliyaddaanada waxaa waaye qofkii la waayo waan u dagaalaynaa hadduu saxsan yahy haddii laga gardaran yahay anaga gardara ma ogolin sulka durgaa gudoomo waa qofkii laga gardaran yahay waan raacayna annaga laakiin annaga waxaan dhihi lahayn wiilashan dhallinyarada ee abbayn liishayn al-shabaab diin maaha al-shabaab waa ganacsi wax diin oo hayaan ma jirto laamaha amniga ee gobolka ayaa waxay aaminsan yihiin in dadka xuduudda dalkani kenya iyo soomaaliya saaran had iyo jeer kooxda al-shabaab ay ku qasbaan inay la shaqeeyaan taasina ay tahay sababta ugu faraha badan ee dadkan ku qasbayso in xiriir dhow ay la sameeyaan waxayna aaminsan yihiin in keliya qaabka loogu hortegi kara haatan ay tahay hogaamiyaasha deegaanadaasi laga soo doortay inay wacyigelis ka sameeyaan dhaqdhaqaaqyada kooxda al-shabaab gudaha gobolka ay ka wado shabaab dhacdooyinka ugu dambeysay ka sameeyeen gobolkan waxaa ka mid ahaa deegaanka faafi oo shil xilli ay meelo dhigayeen hamiinadaasi ay ku qaraxday saddex ka midna halkaasi ay ku dhimatay afar kaloo dhaawacana gurmad dalka soomaaliya uga yimid dib ay ugu ceshteen sidaasina waxaa sheegay ciidamada ammaanka ee dalkani kenya oo sheegay in xog fara badan ay ka hayeen dhaqdhaqaaqa gaarigaasi iyo weliba qaabka miinadaasi u qaraxday maxamed faarax shire v o a garisa